bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warka habeenime rediyo jowhara qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka shabeellada dhexe oo ku dhawaaqday in xukun laba eedeysano oo kale ah saadiq mukhtaar cabdulle iyo axmed saney golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo agaasimiya hay-adda socdaalka iyo jinsidaha xilka ka qaaday mid kalena magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha dhirtii daaqa xukuumadda federaalka soomaaliya oo xilalka uu kala wareejiyay agaasimaha guud ee wasaaradda iyo agaasimihii hore shirweyne soo dhoweyn ah oo lagu taageeraya hogaamiyaha cusub koonfur galbeed oo lagu qabtay baydhabo dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan eeraan oo ka hor timid go'doominta uu ku dhawaaqay trump
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxa ayaan qodobada warka habeenimo rediyo jowhar idinhaya kuwada ugu door karoon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkiioo faahfaahsan waa habeenimo isliina talaadana ay soo gelaysa taariikhdana ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha afaraad laba kun lix iyo labaatan maxkamadda gobolka shabeellada dhexe ayaa ku dhawaaqday xukun laba eedeysana oo kale ah saadiq mukhtaar cabdulle iyo axmed saney maxamed abuukaryaare ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe ee dowladda hirshabeelle ayaa soo gebagabaysay dacwadii qaabeed muddo socotay taas oo ka dhan ahayd laba eedeysane oo lagu eedeeyey falol culus oo lid ku ah amniga iyo dowladnimada eedeysanayaasha kale ah axmed saney maxamed iyo saadax mukhtaar cabdulle ayaa lagu soo oogay qodobo ay ka mid yihiin aflagaado loo geystay madaxda dowladda iyo kicin bulsho intii uu socday dhegaysiga dacwadda xafiiska xeerlaaliyaha guud ayaa maxkamadda hor keenay caddaymo kala duwan oo ay ku jiraan muuqaalo qoraallo iyo warbaahin ay eedeysanayaashu ku faafiyeen hadallo ka dhanaa madaxda hirshabeelle iyo dowladda federaalka sidoo kale maxkamadda ayaa xustay in eedeysanayaasha ay si toosa u faafiyeen fariimo lagu taageerayo argagixisada islamarkaana lagu dhaleeceynayo madaxda dowladda taasi oo khatar ku ah amniga iyo xasiloonnida bulshada markii ay maxkamaddu qiimaysay dhammaan caddaymaha la hor keenay waxay ku heshay eedeysanayaasha dembiyada lagu soo oogay iyadoo ku xukuntay mid kasta afar sano iyo lix bilood oo xabsi ah taas oo u bilaabanaysa marka ay soo galaan gacanta dowladda maxkamadda ayaa sidoo kale shaacisay in xukunkani uu dhaqan galay labiyo tobanka abriil sanadka labada kun lix iyo labaatanka iyadoo eedeysanayaasha la siiyey fursad racfaan oo soddon maalmood ah dhanka kale xafiiska xeerlaaliyaha guud ee dowladda hirshabeelle ayaa soo dhoweeyey go-aanka maxkamadda isagoo ku tilmaamay mid cadaalad ah oo waafaqsan sharciga islamarkaana fariin u diray cid kasta oo ku kacda falal lid ku ah amniga iyo dowladnimada maxkamadda ayaa bulshada ugu baaqday inay ka fogaadaan faafinta wararka kicinta leh iyo taageeridda kooxaha argixisada islamarkaana ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga si loo xaqiijiyo nabadda golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday agaasimihii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha mid kalena loo magacaabay daahir abshir xasan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta yeeshay kulan aan caadi ahayn ayaa lagu ansixiyey agaasimka guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda kaas oo loo magacaabay xuseen qaasim yuusuf kadib markii xilkaasi laga qaaday agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya mustafa sheekh cali dhuxulow oo muddo shan iyo toban bilooda keliya xilkaasi hayay golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaana magacaabistaan ansixiyey kadib soo jeedin ka timid wasaaradda amniga gudaha ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulanka golaha wasiirada oo uu gudoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan amniga dalka iyo sidoo kale howlgallada ciidamada qalabka sida kaasoo ay ku ciribtirayaan dagaalamayaasha al-shabaab golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale ansixiyey xeer nidaamyaha cafiska guud ee kaasoo ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya si kastaba haatee xilka qaadista lagu sameeyey agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya mustafa cali dhuxulow ayaa ahaa mid saacadihii lasoo dhaafay si weyn lagu hadalhayay baraha bulshada iyaduna ugu dambayntii arrintaasi ay soo shaac baxday oo kulan aan caadi ahayn oo iskugu yimaadeen golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ugu dambayntii xilka looga qaaday laguna magacaabay xuseen qaasim yuusuf wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta helalka uu kala wareejiyey agaasimaha guud ee wasaaradda iyo agaasimihii hore abiib axmed cali ayaa muqdisho ka soo diray wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed ayaa maanta si rasmi ah xilka uu kala wareejiyey agaasimaha guud ee cusub ee dhowaan lasoo magacaabay dhaktar guuleed cabdi jaliil iyo agaasimihii hore dhaktar maxamed sani dalmar munaasabada xewareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaradda ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa agaasim waaxeedyada iyo shaqaalaha wasaaradda iyo martisharaf kala duwan ugu horeyn agaasimihii guud ee xilka wareejinaya dhaktar maxamed sani dalmar ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsaamay muddadii koobneed ee uu joogay xafiiska muddadii sanadka ahayd waxyaabaha la xusi kara waxaa ka mid ah runtii in shuruuc iyo siyaasado iyo daraasaad la xiriira horumarinta xoolaha iyo caafimaadkooda iyo badqabka cuntada la xiriiray inay wasaaradda dhaqangelisay siyaasadaha ugu muhiimsanay aan tilmaami kara ee ilaa iyo maanta yaalla xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah siyaasadda badqabka cuntada food safety policy oo dee tiimka cusub ee agaasimaha guud ee horkacaya iyo dee qudrada wasaaradda laga doonayo inay hore usii dhaqaajiyaan
dhankiisa agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa soomaaliya mudane guuleed cabdi jaliil ayaa balan qaaday inuu sii xoojin doono shaqooyinka hortabinta u leh wasaaradda oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalka sida la sheegay in dhakhtaraan ahay ka shaqaynayay horumarinta caafimaadka bini aadamka laakiin sida muuqata dawladdu waxay u dooratay in halkaa ay soo dirto in correlation jiro oo caafimaadka bini aadamka iyo caafimaadka xooluhu is saameeyaan saa daraaddeed aan maaragtay ka shaqayn karo haddii aan bini aadan horumarinahay marka waan ku faraxsanahay inaan kusoo biiro wasaaraddaas ilaa wadankiis waxaan rajaynayaa guulahaas la sheegay iyo horumarkaa la taaban karay agaasimuhu halkaan ka sheegay inaan halkeedii kasii wadno wada shaqaynta iyo hufnaanta iyo dhabar adeyga uu sheegayna aan wada jir maaragtay uga wada shaqayn doono insha allah aniga recordkayga dowladdii saddexda sane lasoo dhaafay agaasimaha guud wasaaraddaas caafimaadkaan ahaa recordkayga xaggaan uga soo tegay halkaan waxaan la imaanayaa waxaan maanta ka bilaaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa soomaaliya mudane aadan maxamed cali iyo wasiiru dowlaha wasaaradda dhaktar suleymaan cali xuseen ayaa tilmaamiyey inay sogotinayaan agaasimihii hore islamarkaana ay soo dhaweynayaan agaasimaha cusub kana rajeynayaan shaqo hufan waxaan soo dhaweynaynaa agaasimaha cusub waxaan sogotinaynaa saaxiibkeena agaasimihii hore waxaan ku fararsanahay inaan halka laga qaadayn oo meel kale la geeyey agaasimaha cusub waan soo dhaweynaynaa dabcan aan dhakhtar ahoo sida la ii sheegay oo odayga soo shaqeeya inuu yahay waxaan rajaynaynaa in wax badan oo kusoo kordhin doono wasaaradda wixii wada shaqeyn ah dadaal ah idinkaan idinka raba dhammaanteen haddii la iskaashado waxba hallaabi maayaan laba agaasimo ayaan midna kusoo dhaweynaa wasaaraddeennii xanaada xoolaha midna aan ugu sii hambalyeyn loo tegay wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada saaxiibkeen maxamed dalmar waxaan leenahay ciidanka ilaahay insha allah de shaqada qarankoon bay kolay dabcigeeda tahay in kolba meeshii qofkii ku habboonayo madaxda u garato inuu tago waxaan leenahay dee goor waktigan maarata aan u shaqaynayno waktigii u muhiimsanaa dardaaranka guud waxa weeye oon kolley wada shaqayn wasaaradda xanuunka xooluhuna muhiimadda ay u leedahay dalkeenna qof walba waa ogyahay hadday noqoto suuq in loo doono xoolihiina soomaaliyeed hadday noqoto in kor loo qaado caafimaadkooda iyo haddii ay noqoto in tababarka ardayda kasoo qalinjibinaya jaamacadaha wadanka gudihiisa wasaaradda wax lagala qabto marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan balyanaya saaxiibkii guuleed kusoo dhowaan laayay platform wanaagsan diyaar baan nahay wada shaqayntaada wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed oo gunaanadkii soo xiray munaasabadda ayaa agaasimihii hore ku ammaanay kaalintii uu ka qaatay horumarinta wasaaradda wuxuuna dhinaca kale agaasimaha guud ee cusub u rajeeyey inuu ku guuleysto shaqada qaran ee loo idmaday xilka waa meerto waana suna in qofka bini aadanka ah la bedelo meel kale loo bedelo meel kale uu ka shaqeeyo shaqooyin badan oo soo qabto waxyaabaha sunnada ay ka mid tahay agaasima sanay wasaaradda ganacsigu joogay sanad ka hor waa lasoo bedelay waxaa loo soo bedelay wasaaradda xanaanada xoolaha asigoo gudanaya waajib waajibkiisa qaranka oo uu edmaday dee muddada sanadkaa uu joogo shaqo fiican ayuu qabtay waan uga mahad celinaynaa waxaa la wixii uu qabtay agaasima guuleed oo saddexdii sano lasoo dhaafay wasaaradda caafimaadka uu kasoo shaqeeyey asigana waa u mahadcelinaynaa shaqooyinkii usoo qabsoomay ilaahay baa mahad iskale maantana waxaa laga fadhiyaa maadaama loosoo wareejiyey wasaaradda xanaanada xoolaha inuu waajibkiisa guto asaa ka dhawaajiyey mar haddii dhakhtar uu yahay dee adduunyada hadda waxay u guurtay one health caafimaadka midaysan ay u guurtay xoolahana waxaan u baahannahay sidii mcadii iyo isbitaalladii badan oo uga soo shaqeeyey dhinaca caafimaadka waxaan ka rabnaa tuulo walbuun
shirweyne soo dhoweyn ah oo loogu taageerayay hogaamiyaha cusub koonfur galbeed oo lagu qabtay magaalada baydhabo muxudiin xusne ayaa baydhabo kasoo diray waxaa maanta lagu qabtay magaalada baydhabo shirweyne ballaaran oo lagu soo dhoweynayey hogaamiyaha cusub ee koonfur galbeed mudane jibriil cabdirashiid xaaji kaas oo dhowaan markii isbeddel uu ka dhacay koonfur galbeed loo soo magacaabay inuu si kumeel gaara u hogaamiyo maamulka koonfur galbeed inta doorasho laga qabanayo shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada beesha uu ka soo jeedo hogaamiyaha koonfur galbeed ee degta gobollada baa iyo bakool ayaa diiradda lagu saaray midnimada jihaynta mustaqbalka iyo taageerada hogaanka cusub ee koonfur galbeed waxaa madashan ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda ooqaafta ee arrimaha diinta ee koonfur galbeed mubaarak cabdisalaan xaaji ugaaska guud ee beesha ee gobolada baa iyo bakoor u qaabilsan waxgaradka culmowdiinka haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugaaska guud ee beesha gobolada baa iyo bakool iyo qaar ka mid a waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa madasha ka jeediyey hadallo ay ku muujinayeen soo dhoweynta hogaamiyaha cusub iyagoo tilmaamay in wakhtigan loo baahan yahay midnimo wadatashi iyo ka shaqaynta danaha guud ee shacabka koonfur galbeed
war kasta hooba laisku hilmaama oo la erhaw see dadkan laka hormarya leer horumara la deeri karo qof walbo duurka jara qof walbo mana idobka jara waa la siinku fadayn siinku odsidaane hadhow damba intiisan dad eeday fadeen degmadan baydhabo od makaliin isan ere fadeen qof walba intii kaarkii od ka goosada
hangaatigigeyka ku socotan faydatin xuran dareera makasne dad walaale isku duuban meel isku og hal naqdoy
aayaha ka tashiga beesha gare waxaan meeshan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha aan madhahay madaxweynaha kumeel gaarka madaxweynaha saddexaad jabriil cabdirashiid xaaji
gabagabadii shirkooda ayaa waxaa laga soo saaray warmartiyeed oo u akhriyayo mid ka mid a dhallinyarada shirka ka qayb galay shirku wuxuu si weyn u bogaadinayaa hogaamiyaha koonfur galbeed mudane jibriil cabdirashiid xaaji isagoo ku ammaanaya nabadoonnimada kartida iyo bisaylka siyaasadeed ee uu ku hogaaminayo marxaladan kala guurka ah shan shirku wuxuu duco iyo dardaaran u dirayaa hogaamiyaha koonfur galbeed mudane jibriil cabdirashiid xaaji isagoo eebe uga baryaya inuu ku asturo cadaalad hoggaan wanaagsan iyo inuu ku guuleeyo midaynta bulshada xasilinta amniga iyo horumarinta deegaanada koonfur galbeed ta labaad ee warmurtiyeedka shirku wuxuu caddaynayaa in beesha gare ay leedahay taariikh dheer oo muhiim ah isla markaana ay qayb muhiim ah ka tahay bulshada ku dhaqan gobollada baa iyo boqol iyadoo ku baahsan miyiga iyo magaalooyinka shirku wuxuu caddaynayaa in beesha gare ay door muuqda ka qaadatay dib u heshiisiinta nabadaynta iyo horumarinta deegaanada gobollada baa iyo bakool saddex shirku wuxuu caddaynayaa in beesha gare ay si mug leh u degan tahay gobollada baay iyo bakool gaar ahaan degmooyinka baydhabo diinsool buurhakaba xudur iyo deegaanada hoos yimaada halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhar ee haddana warka dibadda milatariga maraykanka ayaa sheegay in ay go'doomin doonaan marinbiyoodka hormus ay bilaaban doonto gelinka dambe ee isliinta maanta ah islamarkaana aysan samayn doonaan keliya maraakiibta u socota ama ka imaanaya dekada iiraan iiraan waxa ay sheegtay in maraakiibta milatariga ee soo mara marinka hormus si daran loola dhaqmi doono halka afhayeenka baarlamaanka dalka iiraan uu sheegay in iiraan aysan marnaba isdhiibi doonin madaxweynaha dalka maraykanka ayaa ku dhawaaqay tallaabadan kadib markii wadahadallada lala yeeshay iiraan ay ku fashilmeen in la gaaro heshiis lagu soo afjarayo dagaalka islamarkaana si buuxda dib loogu furo marinka ganacsiga muhiimku ah ee hormos trump ayaa sheegay in xanibaada ciidanka badda ee maraykanka ay cadaadis saari doonto iiraan si ay marinka u furto warkii habeen maad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waa naga intaa